Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa dib u furay waddo xirneed wax ka badan labaatan sano taas oo marta xaafadda Guulwada ee magaalada Kismaayo. Waddada la furay oo muhiim u ah isku socodka bulshada ayaa la rajeynayaa inay ka mid noqoto waddooyinka laamiga ah ee degmada Kismaayo. Guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Faraweyne ayaa faahfaahiyay waddada muddada dheer xirneed ee la furay.
waxaanu joognaa xaafadda guulwade madaxda hooseed waddadan hadda aan taagannahay waxay xirnayd adugu muddo labaatan iyo dhowr sano dheeri koo iyo labaatan miya amase waa laba iyo labaatan runtii dadkuna waa ku dhib qabay dowladda hoose waxay go-aan ku gaartay inay fuliso dhammaan waddooyinkii xi- inay fuliso oo furto dhammaan waddooyinkii xirnaa waxay ahayd ballanqaadkeedii waa qayb ka mid ah in waddooyinka la furo maanta waddadaana la furay waxaan u mahadcelinaynaa dadkii ganacsatadii iyo dhallinyarada iyo dadkii guryaha iska lahaa oo guryahoodii dumiyey oo baneeyey si dadku waddo u xiro waa ku mahadsan yihiin dadka inta kalena waxaan rabaa in laga qayb qaato horumarka magaalada waxaynu u baahannahay kismaayo qurux badan waxaynu u baahannahay kismooyin wado kismaayo wadooyin leh waxaynu u baahannahay kismaayo cusub waxaynu u baahannahay kismaayo dadka soomaaliyeed ku wada noolaan karaan waxaynu u baahannahay kismaayo isku diyaarisa caasimaddii soomaaliya waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo dad soomaaliya kala duwan degan yihiin dadka reer kismaayoodna waxaan mahad gaar ugu celinayaa sida ay ugu heelan yihiin ama ugu o- o- bokan yihiin inay magaalada waxaan hayday horumarka ka qayb qaataan insha allahu tacaala waxaan dhisi doonaa kismaayo qurux badan oo dadka soomaaliya u wada siman yahay Ee, hadda waad aragtaa iyadoo doorashooyinkii socdaan oo barlamaankii la dooranayo tii madaxweyne la sugayo dhinaca kalena horumarka waa soconaya dowladnimadaa faa'iidada leh dowladnimada ha la adkeeyo amniga hala shaqeeyo